نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah taliska kufaarta afrikaanta oo sheegay in wejiga saddexaad ee insaxaabka ciidamadooda uu soo gebagaboobay dalkana ay ka saareen saddex kun oo askari warbixin ka soo baxay gaalada atmis ayaad caawa faafareebka ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo weerar afkaa ku qaaday hogaamiyaha maamulka ashaadaladirirka ah ee loogu yeero jubbaland xilli maamulkaasi uu si toosa xiriirka ugu jaray kooxda riddada soomaaliya kuna dhawaaqay in doorasho gooni ah ay ku qabsanayaan deegaanada maamulkaasi qodobada kale waxaa ka mid ah dagaallo khasaaro badan dhaliyey oo mar kale dib uga qarxay deegaana ka tirsan ismaamulka amxaarada ee itoobiya wararkii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah xaflad ballaaran oo lagu caleemasaarayay suldaanka guud ee beesha hadame oo lagu qabtay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool wulaadda wilaayaadka islaamiga baay bakool hiiraan iyo jubbada hoose oo ka qaybgalay xafladdaasi iyo marti sharaf kale oo kelimaad ka jeediyey caawa intiisa badan ayaan faafareebka ku soo qaadan doonnaa walaalaha alfaatix caliyare iyo suheyb ayaa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiin doonaa waxaadna si toosna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
في عزا وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday hogaamiyaha maamulka ashaadalo dirirka ah ee loogu yeero jubbaland xilli maamulkaas uu si toosa xidhiirka ugu jaray kooxda riddada soomaaliya kuna dhawaaqay inuu qabsanayo doorasho gaar ah haddaba khilaafaadka ka dhexeeya kooxda riddada iyo maamulka ashaadalo dirirka ee jubbaland waxaa caawa barnaamijka igala qaybgelaya oo falanqeyntan ku sameynaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah waad mahadsantaha bashiir ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex jira murtadiinta ayaa meel xun gaaray kooxda ridada dhexdeeda ayaa iskhilaafsan wasiirada iyo xildhibaanada balse midka ugu daran ee hadda sida aadka ah loo hadalhayo waa khilaafka u dhexeeya xasan garguurte iyo dagaal ogaha murtadka ee lagu magacaabo axmed madoobe khilaafkan oo waayadan dambe soo jiitamayey ayaa ku koobnaa warqado wiifaya oo labada dhinac ay isku dhaafsanayeen baraha bulshada maamulka jubbaland ayaa soo saarayey go'aamo ka dhan ah murtad xasan garguurte qoraal ahaan halka wasaaradda arrimaha gudaha ay iyana soo saaraysay qoraallo sidaas ah oo ay ku weerarayso axmed madoobe hadda waxaad moodaa in xaalku uu faraha ka baxay markii ugu horreysay madaxa xukuumadda riidada ninka lagu magacaabo xamse cabdi barre ayaa ka hadlay khilaafkan loo caalwaayey ee kala dhexeeya axmed madoobe xamse oo u muuqday in laga soo dhex hadlay oo uu xasan garguurta ku adeeganayo ayaa runtii weerar afka ah ku qaaday axmed madoobe kuna tilmaamay nin la mid ah geed meel ku dheggan waxaana la dhihi karaa ma jiro waxa uu u reebtay axmed madoobe marka la eego alfahaadda uu adeegsanayey iyo siyaasadda uu ku cabirayey khilaafka labada dhinac u dhexeeya haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaantidgeed sida dastuurka jubbaland qabo qodobkiisa toddobaatanaad oo ah dastuur aada loo babedelay laakiin qodobada yar ee nabadgalay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu laba jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna
ra-iisul wasaaraha kooxda ridada wuxuu isdultaag ku sameeyey marxaladihii uu soo maray khilaafka kala dhexeeya axmed madoobe iyo saciid dani balse ay khiyaameeyeen ayna uga baxeen ballamihii ay la galeen wuxuu si gaar ah u sheegay in axmed madoobe uu ballamo uga baxay isagoo yidhi waan la yaabnay sida uu madoobe mar qoro isugu bedelay wuxuu ku eedeeyey inuu fulinayo waxa ugu yeeray ajendayaal shisheeye xamse intaas kuma ekaysane wuxuu ka shanqariyey in axmed madoobe uu isku dayey inuu rido xukuumadda fadhigeedu yahay ee magaalada muqdisho taas oo u muuqata inay tahay eed culus oo wejiga laga saarayo hogaamiyaha maamulka shaadalal dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland waxaan ku bixinnay dadaal kasta oo aan isku dayayno in aan ku soo celinno madaxdaas gogasha qaran annagoo diyaar la ahayn mar walba u caqli celin tanaasul iyo soo dhoweyn waxaan hakinnay shirkii socday muddo si aan ugu soo qancinno waxayna nagu qaatay shirkaasi inuu socdo soddon beri oo xiriir ah waxaa runtii noo caddaatay in madaxdaasi ay ka go-an tahay inay fuliyaan ajendo kale oo aan ahayn ajendihii ay shacabka soomaaliyeed ilaahay hortiis heshiiska kula galeen ayagoo saxiixay heshiiskaas ama heshiisyadaas waxaa ka go-an inay fuliyaan ajendayaashaas oo ugu horeeyo inay ka baxaan taladii qaran ee ay qeybta ka ahaayeen in hoggaanka jubbaland uu isku canashubo iyo in la isku dayo in la rido xukuumadda dan qaran hoggaanku wuxuu abuuray narrative halisa oo odhanaya waxaa maqan deegaanada dalka qaar
khilaafka u dhexeeya labada dhinac runtii wuxuu gaaray meel aan kasoo waaqsasho lahayn waxayna u muuqataa in aan la hoori doonin oo aan laga fursan doonin ismuquurin siyaasadeed waxaana axmed madoobe lagu eedeynayaa askarta murtadiinta ah iyo odayaal iyo siyaasiyiin maamulkiisa ku sugan iyo odayaal iyo siyaasiyiin ku sugan magaalada kismaayo oo maamulkiisa ka tirsan oo xamse uu sheegay in dhammaantood ay afduuban yihiin waxaad ogtihiin madaxdaas waxaa si shaksi ah ugu afduuban jubbaland muddo dheer ma raba afduubkaa inaa aada usii fasiri usii fasiro see yahay laakiin afduub dhaqaale afduub siyaasadeed afduub amniye afduub intaba waa jiraa intaba waa jiraa hoosna uma sii gelayo dulqaad badan bay qabaan dadka reer jubbaland dulqaad badan bay qabaan wiilasha geesiyaasha ah ee saraakiisha ah askarta ah ee reer jubbaland wiilashaasi way afduuban yihiin maxaa jira waxaa loo diiday inay ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed xuquuq ka helaan ayagoo halkooda jooga waxaa loo diiday inay ciidamo hay-adda nabadsuguda ka mid noqdaan markhaati bay leedahay askarigii iyo wiilka qiimaha badan ee geesiga ah ee labaatan iyo kow sano madaxdaas daba socday kolba si ay u daba socdaanba oo ilaalinayay stiil waa dable hal darajo ama haysto miyaysan afduub ahayn haddii odayaashii afduuban yihiin oo adhog odayaal ay yihiin adhog waxa la dhahaa dad mar laysugu yeedho markaa deedna shaqo laga qabto kadibna layska sii daayo oon mar dambe aan shaqo kale loo dirsan adhog kaale halkan mar imaada waxa ii sameeya iska taga
ugu dambeyn madaxa xukuumadda kooxda ridada wuxuu yeeriyey seeriga dagaal ee ka dhanka axmed madoobe isagoo saadaaliyey in iska horimaadyo hubaysan ay dhici doonaan ayna suurtagal tahay inay burburaan ciidamada murtadiinta ee ku sugan deegaano ka tirsan jubbada hoose ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda si professionalan ah ay shaqadooda qabsadaan oo ay joogaan furmahooda ilaaliyaana nabadgelyada shacabka walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dembi aan la isooga hari doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisayay
marka laga soo tago ee warka ka soo yeeray kooxda riddada waxaa jira in isbuucyadii lasoo dhaafay ay dowladda saliibiyadda kenya ay dhexdhexaadin ka dhex waday ee labada dhinac dhammaanna iskudayadaas waxay noqdeen kuwo fashilmay oo dhicisoobay waxaa la saadaalinayaa in labada dhinac ay ku dagaalami doonaan magaalooyin dhowr ah sida kismaayo afmadow iyo dhoobley ilawareedyo ayaa sheegaya in xamse cabdi barre iyo xasan garguurte ay wadaan guluf ay ciidamo ku geynayaan jubbada hoose iyagoo adeegsanaya taliyaha ciidamada lugta oo dhowaan la magacaabay marna soo ahaa gacanta midig ee axmed madoobe su-aasha laisweydiinaya ayaa ah murtad axmed madoobe dagaal siyaasadeed kan la mid ah horey ayuu ula soo galay farmaajo waana ku guulaystay ee midkan ma ku guulaysan doonaa iyadoo ay xusid mudan tahay in gurguurta hadda uu madoobe u adeegsanayo saaxiibkiisii shalay oo ah xamse cabdi barre waxaana laleeyahay axmed madoobe waxaa ku dhawoobay maamahdii ahayd eygaaga cayili ha ku cunee waa kaas xamsihii oo shalay ra-iisul wasaaraha ka dhigay maanta uu u fakfakanayo oo uu leeyahay xilka ayaan ka tuurayaa magaalada kismaayena waan kala wareegayaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa sheegay in wejiga saddexaad ee insaxaabka ciidamadooda uu soo gabagaboobay dalkan ay ka saareen saddex kun oo askari kadib warbixin ka soo baxay gaalada artemis ayaa lagu sheegay arrinkaasi waxaa loogu yeero ururka midowda afrika ayaa sheegay inay soo gebagabeeyeen mid ka mid ah marxaladihii ugu dambeeyey ee ciidamada kufaarta looga saarayay dalka soomaaliya maxamed amiin al suweyf oo ah ergeyga midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saara ku sheegay inay soo afjareen wejiga saddexaad ee lagu dhimayo ciidamada soo duulayaasha ah ee loo yaqaan atmis war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidan gaaraya saddex kun oo askari laga saaray soomaaliya islamarkaana uu soo dhow yahay wakhtiga lasoo gebagabeynayo waxaa loogu yeero howlgalka kumeel gaarka ah ee atmis markii saddexda kun ee ciidamada afrikaanta laga saaray soomaaliya ayay tirada ciidamada kufaarta noqdeen ku dhowaad koo iyo toban kun iyo lix boqol oo askari marka laga reebo ciidamada xabashida etoobiya oo iyagoo tobanaan kun ah ku sugan gobollada baay bakool geda iyo hiiraan bilihii lasoo dhaafay ayay ciidamada kenya iyo kuwa etoobiya ay ka guurayeen deegaano ay ka mid yihiin kudhaa maxaas cabdalla biroole iyo buurgaabo arrimahan ayaa imaanaya xilli uu weli khilaaf ka taagan yahay dhismaha isbahaysiga afrikaanta ee loogu yeero a u som kaasi oo aan ilaahi hadda laysku raacin dowladaha ka mid noqonaya iyo cidda dusha u ridanaysa qarashka ku baxaya isbeddelka maamul ee ku yimid dalka maraykanka iyo khilaafaadka u dhexeeya dowladaha geeska afrika ayaa la rumaysan yahay inuu ceel ku sii ridayo rajadii laga qabay in la howlgeliyo isbahaysi cusub oo afrikaan ah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yahuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la diiwaangeliyey sida ay wararku sheegayaan toddoba ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen duqayn beegsatay xaafad ku taalla agaarka waddada aljalaa ee dhacda galbeedka magaalada khaza sidoo kale afar ruux oo falastiiniyiin ah oo laba carruur ah ay ku jiraan ayaa ku shahiiday duqayn diyaaradeed oo beegsatay mandiqada alcadaar ee dhacda mukhayamka almawaasi ee khan yunis koonfurta magaalada khaza sidoo kale rafax talul hawa iyo mukhayamka jabaaliya iyagana duqaymo kala duwan ayaa laga soo diiwaan geliyey waaxda caafimaadka magaalada khazana waxa ay sheegtay in ilaa afar majsare ay dhaceen afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay kuwaas oo ay ku shahiideen dad gaaraya toddobaatan iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol konton iyo siddeed kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobarna waa afartan iyo saddex kun sagaal boqol laba iyo labaatan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol saddex kun siddeed boqol sagaashan iyo siddeed kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen muqaawamadu waxay howlgal qanaas ah ay ku beegsadeen ilaa shan askari oo ka tirsan ciidanka sahaynada dhankeeda telefishinka afar iyo tobanaad ee sahaynada waxa uu ku warramay in laba askari oo yuhuudda ka tirsan lagu dilay isla mukhayamka jabaaliya sidoo kale weeraro lagu beegsaday taangiyada nuuca meerkaafaha loo yaqaano iyo gaadiidka ciidanka daabula ayay muqaawamadu dhankooda fuliyeen maalinba maalinka ka dambaysana ciidanka sahaynada waxa uu qiranayaa in khasaare hor leh ay ka soo gaarayaan furimaha dagaalka xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo xaflad ballaaran oo lagu caleemisaarayay suldaanka guud ee beesha hadame ayaa lagu qabtay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana xafladda ka qaybgalay wilaadda wilaayaadka islaamiga baay bakool hiiraan iyo jubbada hoose iyo marti sharaf kala duwan oo ka yimid inta badan wilaayaadka islaamiga ah barnaamijkan oo qeybo kala duwan ka koobnaan doono waxaan caawa si toos idinkugu xiraynaa istuudiyaheena magaalada buurdhuxunle oo uu ku sugan yahay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare oo tabintan tooska ah ka diyaariyey xilliga ay socotay xafladda caleemasaarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim waxaan ku sugannahay oo aan idinkala soo hadlaya hoolka ay ka socoto xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadame suldaan maxamed xasan bunow xafladdan waxaa ka soo qayb galay dadyow fara badan iyo wafuud kala duwan oo qaar ka mid ah wilayaadka dalka isaga kala yimid insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha xafladdan inaan gudaha hoolka aan ku warayso haatan waxaa hortayda ka muuqda gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada bakool ugaas muxidiin soo dhowo ugaas marka hore
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan soo dhowahay walaalow alxamdulillah waxaad ka warantaa dareenkaaga farxadeed ee ku aadan munaasabadan caleemasaarka suldaanka beesha hadamo alxamdulilah ilaahay aa mahadlay arrintan oo suldaanka doorashadiisa arran ciidanka faraxsanow arran ilaahay lanka mahdiyaw arran shucuurka bani aadamka qofka muslimka ee hoobisu roog oo guul eedan deeray madmaryada fiirayaas dhaqmadyada ku fiirada guud ahaan qabiilka farxaddiisu dhanhadyada ku fiiridoona deriska farxaddiisu dhan haddii ka fiiron guud ahaan muslimiinta oo dhan bariga afrika arran faradan ayba meelika dhiidi arran eedanka faraxaw arran horumar ew oo ku dhalati midnimadii islaamka gaadadi jazaak allahu khayran ugaas waxyaabaha sida aadka kuu soo jirtay maxaa nooga sheegi kartaa waxyaabaha eedha injiididi may ku mid ah kolley bakool ama bariga afrika goobaha ka noolay antii xilakaayna madan rooley rubacagarna dhumta haddii ada fiirada dadka ku qeyb galay oo guud ahaan wufuudda kala duwan dhiiqadan hata marahayd oo roob ubadaw xillo roobeed la roog haddiiba eelku kooy gobolladii kala duwan oo bariga afrika muslimiinta walaayaadka antiiba webi maawaranahar walenhayn in laku kooy oo lankooy oo lahaskula qiib gala haddii walaayaata haddii malaaqyo eyin haddii culmo eyin lahaskula qiib gala waxyaabaha aan inka farxad badan muslimiinta midnimadii aan andareemaa ku mid
weli waxaan idinkala soo hadlaynaa hoolka lagu qabanayo xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadame ee martisharaf kala duwan ayaa ka soo qayb galay culimmo ugaasyo salaadiin mas-uuliyiin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ayaa halkan ku sugan islamar ahaantana xafladdan ka soo qayb galay haatan waxaan la joogaa ugaas sheekh xuseen ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas ku soo dhowo idaacadda islaamiga andalus bismillahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah waa dhowahay idaacadda andalus waa ku dhowahay jazaakum allah khayran jazaaka allahu khayran ugaas ka warran maanta xafladdii caleemasaar suldaanka guud beesha hadamo ayaan goobjoog u wada nahay ee dareenkaaga farxadeed ka warran iyo qiimaha adiga sida gaarka ah ay ku leedahay xafladdan bismillah jazaaka allahu khayran xafladdan waxay ahayd xaflad ka duwan xaflaadkan ka qaybgeli jiray waxay ahayd xaflad noocii ah weli nooceeda aan la arag xaqiiqatan sababtoo ah waa hoggaan loo dilay alla dartii iyo diintiisa loo dilay beesha hadame ee ansaarta ah ee ku duubaysay mid kaleento oo ilaahay tabaaraka wa tacala kitaabkiisa u adeego waddadii walaalka uu ku tegayna ummadda ku sii wado marka waxaa la dhihi karaa xaflad qalbigeenna taabatay ayay ahayd waxaana soo waday intaasoo kilomitir naga keenay ee maanta meesha aan joogna waa xuduudda baanaadka ee etoobiya markii xaqiiqatan si loo fiiriyo meesha aan ka nimidna waa hiiraan waxaana keenay waa raabidada caqiidada iyo diinta ayaana keentay in walaalaheen aan la duubno walaalkeen gaalada haddii ay dishay ay mooday in maaragtay nasri ay ku gaarayso in walaalkeen dhiiggiisina uu ku noqon doono naaran naarun waa nuur ee gadaashiina insha allahu tacaala aysan ladi doonin hadafkii iyo dhagartii ay maleegayen ilaahay fashilay haddii ay shalay farxayeen ee walaalkeen ee inuu shahiiday ama ay dileen ay ku farxayeen annagana shalayna waa faraxsaneenoo walaalkeen ilaahay tabaaraka wa tacaala fa minhum man qadaa naxbahu minhum man yantadiru ku jiray wuu sugayey dhammaantana wada sugayaal ayaan ahayn ilaahay ayaa u qadaray maantana booskiisii iyaga shalay ku naaloonayna inuu tagay in mid kale keenno walaalhan ay keenaanoo aan la duubna u nimid farxaddana lama soo koobi karo boqol kiiba boqol waxay nooga dhigan tahay in dhaqanka soomaaliyeed guud ahaan ay maanta la duubayeen ama ay duubanayeen nin hoggaan guud ay duubanaya lama tahay aan dhihi karaa marka barnaamijka wuxuu yahay barnaamij aan ku faraxsannahay waa kuwaas waa ku rayaaqnay waa soo dhoweynaynaa waa hambalaynaynaa
sidoo kale dadka xafladdan ka soo qaybgalay waxaa ka mid ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunus sheekhana kusoo dhow idaacadda islaamiga alandulus بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ودواي جزاك الله خيرا sheekhana dabcan xafladdan waxay ka dhacaysaa wilaayada bokool ka waran maanta dareenkaaga jazaaka allahu khayran maanta dareenkayga iyo si farxadda oo faraxsanna may baa laga qiyaasa kore lankii ratagii aan horanaayay oo alaabada aan saaranaayeenoo ku dhumay kabacda intii walaa iifadi oo aan kooyre kabacda array anna mayba ahaha ilaahagaa wa aha adin oddoonka eta liajli fari dartiye maanta farxadda inuu nahayto waa la qiyaasa karo may meel marahayto jazaaka allahu khayran baaraka allah fiik maasha allah jazaaka allahu khayran sheekhana si guud dareenka hoolkan ka jiro maanta maxaan ku qiimeyn karnaa jazaaka allahu khayran walaalka maanta farxadda iyo wala meelaka jaro oo la sheegaw mayla qiyaasa kore saanad horiikinka sheegi dadka si an faraxsan yiin ma argaase lang oo wali ka hadalaa ungordaana lang oo maybuaha imaamada tuuraw lang oo maybu nooco kale lan farxadda maanta meeliya maama qiyaasa kore walaalka si maanta yaalay lan kasta lanka intaa u qayb galay ma argaase dad oo la horaw dad hoolkul ku reebeeyo oo hoolka galaayo oo farxad dartiyo meelin may qayb galaan fadaw ma argaase dad nooc kale marka meelin farxadda maanta yaalo ma arag koranahe farxad laabadaha farxa jazaaka allahu khayran marka wala qiyaasa korma jazaaka allahu khayran mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wilayaadka islaamiga ayaa ka soo qaybgalay caleemasaarka suldaankan waxyaabaha xafladdan gaarka ay la tahay waxaa ka mid ah shan wilaayo mas-uuliyiintooda iyo odayaashooda ee akhyaartooda ayaa ka soo qaybgalay haatan waxaan la hadlayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabaan sheekhana ku soo dhow idaacadda islaamiga landulus waa dhowahay cali yare waana aad mahadsan tahay jazakallahu khayran sheekhana wilaayada hiiraan ayaad ka soo safartay xafladdan inaad ka soo qayb gashay si guud ahaan xafladdan haddii dadka ku dhegaysanaya qiimeyn gaar aad ka siiso bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin runtii xafladdan waa xaflad qiimo badan waxayna ka duwan tahay xafalaad badan oo aan goobjoog u ahayn khaasatan xafalaadka lagu doorto ama intikhaabaadka lagu sameeyo ugaasyada iyo noqobada lagu doorto waa xaflad la isaga yimid meelo kala duwan ama ay soo mushaarakeeyeen dad badan oo mas-uuliin ah caliyaro waxaa ugu filan xafladdan runtii tusaale ugu filan ama mathalkeeda inuusan jirin ah in looga yimid taqriiban dadka qaar ay ka imaadeen meel jirta afar boqoloo kilomitr ama saddex boqoloo kilomitr waa xaflad marka ka duwan xafalaadkii aan arki jirnay wayna wadataa tusaalaheeda waa xaflad muwaafaqo fara badan ay ka muuqato waa xaflad siday u dhacday iyo meeshay ka dhacdayba tusaale gooni ah mudan aan u malaynaya dadku inay ka arki doonaan iclaanka iyo ama baraha meelaha la iska daawado jazaaka allahu khayran sheekhana qiimaha gaarka xafladdan ay kugu fadhido kawaali ahaan qiimaha gaarka xafladdan ay ugu fadhido waxaa weeye horta tusaale waxaa ugu filan intaan soo safarnay waan soo soconnay masaafo dheer baan soo goynay waxaa ila socday dad odayaalho waayeella ah baa ila socday qof walba waa faraxsanaa waxaa la marayey meelaha qaar meel roobab leh oo ay daruuro ku da-een oo laga yaaba in dhiiqa dhacdo meelaha qaar waxaa la marayey meel gudadkii dhagaxaan leh meelaha qaar waxaa la marayey meel meelihii nimankii cadowga ahaa ay ka agdhow yihiin baa la marayey waxaasoo dhan lama danaynaynin waxyaabaha marka oo miisada gaarku ah ay leedahay waxaa ka mid ah dadka oo dhan baa faraxsan yacni waad arkaysa dadka xafladda ka hadlayey sababtana waxaa weeye qoyska ama qabiilada iskale xafladdan dhigatay ayaa dadka soomaaliyeed qalbiyadooda meel gooni ah kaga qoran waxa ay goonida la tahayna taas wey macna marka bahal aad weyn baahayd xaflad aan aad ugu faraxsannahay baahayd maasha allah jazaak allah iyaak wa iyaak baarak allah fiik sidoo kale waxaan la hadlayaa suldaan cabduqaadir daadey suldaanka guud ee beesha eelay ahna afhayeenka golaha nuqabada wilaayada bay suldaan soo dhowo marka hore jasaaka allahu khayran caliyow eed iyo eed yaan dhowo runtii jasaaka allahu khayran shacali eed iyo eedan dhowo
suldaan ka waran xafladdan aad ka soo qayb gashay waa caleemasaarka suldaanka beesha hadame ee dhowaan beeshu ay dooratay munaasabad badan aad ka soo qayb gashay ka waran munaasabaddan munaasabadan horta ilaahayba mahadle casa wajalla sa'da sheegdiba horta munaasabad badan xifal ama xaflado badan oo runtii ku qayb galnaya jarti haddii ata eleemasaar haddii ata ama xaflado oo xitaa si goone e kale maamulka ninka ku weeray ad walbadana ku qayb galaani laakiin xafladan runtii xafladahaas eed iyo eeda inku bedelanto waa xaflad agaasimino runtii walyalamad hadda ka hor ama lan aragna haataw etuu xaflad oo xaalshe ku sheekeyntii iyo walyaata kulli n ilaahay casa wajalla ilay safaaye koru marka xafladan xaflad lamid e dhawaanow ma aragnan xaflado badanna waana seeday horta dadka oo safarka dheer hagalaya kumid hay an bulufulaaya ha kukic timi safarkay miilaa ha ku bilaawdi n marka jidkaha maraay dhiiga iyo roob walbadana hala kulmi laakiin kala hilmaami walaan hadda aragay runtii oo xafladda madiana aragay runtii hoolka iyo qaabka diyaargarowga iyo wufuudda iyo runtii miilaan runtii wala qiyaasi karo oo hadda ama siduu un ero korna ma jartooba waayo xafladda xaflad eed iyo qiimo an leew safarka kaana xataa kala hilmaagni dhiigadii daalkii wal daal eelan dareeno wal la dareemay mila xafladdan xaflad lamid ee runtii ma hayn un waxaa sidoo kale xiise gaarayo in la sheego mudan gudaha hoolka iyo sida loo qurxiyey iyo hoolka runtii saacda sheegdiyo hoolkan horta madii ana fiiri runtii inaan buurdhoxno roog inaan meelaha qaar oo kaamirada ama video una ku daawadaani roogna oo una muuqaalada ana ka arag jirnay runtii oo kala hoolkan mayba wahde walika suubsinyi wal oo hadda ana leh qiyaaso korme waa hool cajiib ah runtii ay hor aragay hordheegi ew kaasi wuxuu ahaa afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baay suldaan cabdiqaadir daadey ahna suldaanka guud ee beesha elay weli waxaa socoto xafladdii caleemasaarka suldaanka beesha hadamo dadka halkan aan kula kulmay waxaa ka mid ah ugaas buraale soo dhowo ugaas waa dhowa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad ka mid tahay dadka deegaanka sidoo kale martida halkan ka soo qayb gashay aad ka mid tahay waxaad faahfaahin naga siisaa si guud dareenka halkan ka jiro dareenka halkan ka jiro horta dareen aad u weyn waaye waa dareen aad iyo aad u weyn aad iyo aadna qiimo u leh wax aan weligay inta cimrigayga jira aan soo arkayna ma aha wax cimrigayga ka weyn waaye markaad kharashka dhulka la geliyey iyo gobasha la dhigay iyo martida ka soo qayb gashay shan walaayo maamuladoodii walaayaadkii iyo odayaashii nuqabadii baa ka soo qayb galay marka wax la koobi karo ama wax maskaxdayda ku jiray ma aha waxaan qiyaasi karana ma aha farxaddu aaday u weyn tahay suldaanka la doortay intii la dooranhayey ama qabanqaabadiisa lagu jiray xilligii uu magaciisu soo baxay waa joogay ilaa saacaddan aan hadda taagannahay qabiilka intaas la eg hal qofa oo keligii ah oon is-idhaahdo ninkanaaga yaa mucaarad ah maanan ku arkin nin ducaynhaya iyo orod iyo isdaba wareeg marmarka qaar waxaaba qalbiga keenaya amay baabuurtu dadka laayaan naftaadaad cabsanaysaa xagga hoolka de quruxdiisa waad aragtaa oo adigaaba goobjoog u ah ee kharashka la geliyey iyo gogosha la dhigay iyo nooca loo sharaxay iyo wax weligay aan arkay maha wax maskaxdayda aad uga ballaaran waayo kolley waxaan wax ilaahay doortay waaye wax bini aadan hadda lagu khasbin kara ma aha dadka inta aan aqaana dhulkan jooga ama gobolkan bakool jooga oo reerkan ah ninkii maanta xilka loo dhiibi lahaa ayuu yahay sida anigu aan aaminsanahay ilaahay gadaashiisa nama fidneeyo isagana ilaahay ma fidneeyo sida aan ku ogahay nin cadaalada oo qur-aan akhris badan oo qodbooyinka akhrin jiro masaajidka khadhiibka ahaan jiray ilaahay idamkiisa waxaan aad ugu kalsoonahay in uu noqdo nin anfaca dhammaan muslimiinta marka taas waa ta aan ka aqaano waana rajaynayaa inuu noqon doono nin aad iyo aad loo soo dhoweeyey inuu noqon doono ummaddana la dhaqma deriskana ilaaliya inuu noqon doono waan rajaynayaa wuxuu jiray wadaadkii ka horreeyey oo isaga shahiiday shahiidka allah ka aqbala cabdulaahi maadyare saddex sifo aan ku aqaanay baa jirta waa isla shaqaynay muddaan isla shaqaynay saddexda feen saddexda sifeen ku aqowday waxay ahaayeen nin hunguri weyn ma ahayn weligii adduunkii intuu hadamo u yeeray ma dhihin war suldaankiini baan ahaye maanta wax igu tara ma dhihin intii uu xilkaas hayeyna nin oo sabir badan ayuu ahaa haddii ay dhacdo inay qabaa'ilada deriska wax iskugu imaadaan mar walba ka tanasulo isagu ahaa mar walba ka tanasulo isagu ahaa waxaa kaloo uu ahaa sifiga kala gaala nacaybka oo waxaa yeelay kowdii hore ee saas loo doortayba waa kii ku dhaawacmay dagaalka gaalada isagaba dadkiisa intuu qaatay dagaalka galay nin gaala nacab oo hunguri fiican oo qarsada hungurigiisa ayuu ahaa nin wuxuu ahaa sabir badan oo dadka tanasulaad u sameeya suldaankana intaas iyo in kasii badan baan ka rajaynayna insha allahu tacaala sidoo kale waxaa horteeda ka muuqdo een macalin yuusuf oo ka mid ah een golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ahna na qaybka nuqabada wilaayada Hi- wilaayada hiiraan een kusoo dhawow macalin yuusuf idaacadda andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام أولا وآخرا وحان سلاميا بحضة أندلس قيبه هذا كلا دوان وحان ليهاي أوليه الذين إقمضي ومجتمع مسلمين تعدوها هايسين إن تقودتين markaan ka gudbo intaasi waxaan halkan u nimaadnay aanan dhowr boqol oo kilomitir hiiraan aan ugu imaadnay inan walaalka een, maxamed xasan cabdi aadan oo loo yaqaano bunow een, inaan la qaybsanno farxadda aanan ugu tahniyadayno een, tahniyadeennana ay ka mid tahay inuu safka muslimiinta umarada nuqabada islaamiga ah shaqadooda uu ku soo biiro oo safka muslimiinta iyo shaqooyinkii walaalkii horay u shahiiday booskiisu inuu buuxiyo tahnigadaasi ayaan ugu imaadnay Een, xafladda markaan u soo laabto xafladda nama soo marin intii aan joogay xaflad la mid ah sababtoo ah waxaa ka soo qayb galay ilaa shan walaayo baay iyo bakool hiiraan shabeellada hoose iyo gado intaas ayaa ka soo qayb galay Een, ahamiyad gooni ayay u lahayd xarakatu shabaab ilmujaahidiin waana arrin qudwo u baahan waxayna astaan u tahay inaan gaarnay dowladnimo inaan gaarnay ayay astaan u tahay waxaan ka qaadan karnaa een, xafladda iyo quruxdeeda iyo muxuu- mujtamaca kala duwan oo ka hadlay iyo reer hadama ansaarnimadooda sidii loo muujiyey waxaan ka qaadan karnaa een, dhowr fawaa'id faa'iido ugu koowaad dadkaasi inay yihiin dad ahlu tha'ar iyo dad aaran kara sababtoo ah marka la dili walaalkooda u shahiidi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu u qadaray inay aartaan ninkii dili laftiisa ay soo dilaan dhinaca kalena ay samaystaan nab- naqiib walaalkii matalkiisa ama booskiisii buuxin karo shuura ka bacdi waxaa soo baxay walaalka hadda aan magaciisa sheegay een, wuuna ku guulaystay beeshana way ku guulaystay in ninkaasi ay soo saaraan marka waxaan lehanahay fahani allakum mar labaad mar saddexaad waxaan u tahniyadaynaynaa walaalkaasi shaqada cusub Een, maciise ayaan nahay safkeenana ayuu ka mid yahay biidni illaahi ilbaari astaantaana astaan uu ku guulaystay inay tahay ayaan rajaynaynaa jazaaka allahu khayran waa hagaag een waxaa xusid mudan golaha nuqabada wilaayada hiiraan ee xafladdan ka soo qayb galay in intii ay socotay munaasabadda hadiyad khaas ah ay guddoonsiiyeen suldaanka cusub ee maanta la caleema saarayey suldaan een bunow ee waxaa gacantiisa ku guddoonsiyey hadiyaddaas ugaas xuseen een ugaas xuseen haddaad dib noo xasuusisto hadiyaddaas iyo waxay ka koobneed بسم الله جزاك الله خيرا إيه هديدة إيه وحي أهد هديدة أنا أقول ترجع ولا لهن أنا رالي كأه كرة فرحصن سنيد أي ولا لما أقول نمت إيه يجدوا لو وضعنا شيء وإهل لو ذي هي أو ضدك الصوماليات أيسن كلا دعن مع ذلك هدنا ولا لهن إيه قلوبتنا يوفرون تهي إيه إلهي تبارك وتعالى كتاب كيس قرب جوك سيجيسو إيه وحن أكين هديت يقول أنت هي هل جيله أما hadee markii afka mayga la yidhaahdo gaal waa ma- haa marka neef kaasaan keennay neef geel ah iyo kitaab qur-aan ah oo musxaf ah iyo kitaab fiqi ah oo mulaqasulfiqi la yidhaahdo oo macaasir ah ayaan keennay iyo hadiyad kaleento oo boorsi ku jirtay oo iyadana qaali ahna waa wadnay oo waa ku wareejinay waa u qarinay ilahina waxaan weydiinayna insha allah taala xilku kala garab galo qaas ahaan reer hadama waxaan dhihi lahaa anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan Ee, waxa aan intaa u maraynay oo aan qalbigeena u furaynay ee, fardiga iyo qofka ma ahan waa wax naskay keena waa diin waaye jazaakum allahu khayran iyadaasaad ku cizowdeen iyadaasaad ku sharafowdeen iyadaa insha allahu tacaala goos dambeed ku qabta ayaan leenahay si khaas ah dhaqanka reer hadama waxaan leenahay walaalka maanta aad doorateen aad doorateen samce idaacsiya haddii samce idaaca la waayo hadama waa beebaa'aysa xaqiiqatan markiisi loo fiiriyo marka si jiritaankiina iyo maanta meesha aad joogtaan aad ugu gudubtaan insha allahu tacaala waxaan dardaarmi laheen oon dardaarmi laheen oon dardaarmi laheen oo nabigana sal ly salam dardaarmay saxaabadiisa u dardaarmay oo taqwada alle kadib asamca wadaaca ayuu u dardaarmay ismaqlid iyo isadeecad isadeecid wa in ta'amara calaykum cabdun xabashiin ilaa anigu heerkaa gaarsiiyey sal allahu alay wasalam marka waxaan dhihi laheen walaalkaa adeeca oo maqla haddii oo qalad waxaad ka aragtaana toosiya oo haga hadduu toosin yahayna marxabe ay sii toosiya leena jazaaka allahu khayran marka diideena intaas ay ahayd jazaakum allahu khayran hadda un waana ilaahay tabaaraka umahadsan waa nagala gadoomay alxamdulilah rabbi alcaalamiin الله خيرا ان كاسي wuxuu ahaa ugaska guud ee beesha gaaljaceyl ugas xuseen waxaa ka horeeyay sidoo kale een naqiib macalin yuusuf gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan aad baad u mahadsantihiin weli waxaan ku guda jirnaa tabinteeni tooska ahayd ee munaasabadda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadamo een xafladdan waxyaabaha gaarka ay la tahay waxaa ka mid ah in la sameeyey tuubooyin caanaha laga cabo een waxaa goobtan haatan ku sugan een dad fara badan oo tuubooyinkan caano ka cabaya waxaa ka mid ah dadkaas suldaan daadi suldaan mar kale een soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim ee, runtii wali hodhay sheeganayba mayku darana tubooyinkaasi oo inta safno runtii een khaarij haatoy ama daakhil ama dal iyo dibad may horlan aragnay runtii xaqiiqo ahaa tubooyinkaasay koow lama saddi afar ilaa afar tuba oo lanki hata dhegdu ku dheegahay dheg ahaan aan dheegahay amaa muuqaal lanki fadow kolley walduubi muuqaal ahaan walduubi Ee, dalka gudaaja isku dhaafa dibidaha hataa un maka aragna tubo oo sidii ceel amal tuubooyin la hariiriyey caano ku socoto caanadaasna an hayna caana garoor an hayna caana dhanaa an hayna caana geel eta caanaha geel naftiis an hayna suusa an hayna caana tagayurka dhi an hayna caana macaan eh weliba hatana caanada caana mayu caana maynimadeena maykinku doorana caanada hatana barafelata tubo hatana caano wad maca daalika hatana barafle haddana sokor leh ee, runtii taasi hadee tahdo ka hor la argay ma ah ilaahay baa ka mahadsan alxamdulilah waa barnaamij masiyo goone eh oo xafladan oo hadda una ka hayno oo waana xaqiiq ahaan goobjoogna un ku ena likee ililahay an hayn lanka hadda an dheegnee bo maanan arag idaacad ahaan baan dheegi kor lanka an aragnayna muuqaal ahaan ibab landuubi tubiyaalka waana inta safiyin boora inta kusurun yaa likadheji boorkaasay runtii may ka qorana ee, sawir ahaan saniyan muuqata erinka geedihii lakasaay ama geeli ee, misgidii lakasaay beerogi ee, calaamadii oo reeyunka laka gordaay kulliya kasafan intaas may dheera marka hadee tubooyinkaasay oo caanadii hadee cali oo maykii roonayta adan aftaaba muuqaal inaad muuqaal ahaan aad insawirto waana indubata taasa kayfaylahay tee kalaa jazaaka allahu khayran een, waxaa sidoo kale halkan caano ka cabaya qaar ka mid ah odayaashii ka soo qaybgalay xafladdan caleemasaarka suldaanka beesha hadame xaflad aragday eedan qiimo badangu aragday xaflad muslimiinta kuleeyooyinka ha u qiib galeengu xafladaas ma aragnay muslimiinta ha u qiib gali eed iyeeda aan farahasinyin gaalada alijibi odowga alijibi aragday gaalada habaaran aragday intaasaa koobe jazaaka allahu khayran sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha een, goobtan ku sugan ayaan la hadli doonaa soo dhowo marka hore magaca dhow magacayo huseen sheeg madaldheere xuseenow ka waran meesha maxaa ka socda hewal ilaahay la wedadume wal bini'aadan a wedadle erukorme haddaad sharxaad ka siiso dadkana dhegaysanaya tubooyinkan iyo caanahan
aana aan horta ebed adduunkay ma aragna wan tubulaylaha ku dhiyaw toona sokorleta toona ma aragna sokoran lahayn toona munyog eta toona may eta tob lamba noogi fadow horta ebedkay ma arag sababtee hatana barafadleeta wanta maasha allah markan ilaahay silay joogtaninka wel la ereme wala an hata aragay wal iishu aan laftirka aan oo wanta mayalakin shabaab oo munyog caano ma maytaas erow langa usin maya fade le sokora la kadare sokor la caano sokor leh rawan sokor la inko wala le erow langa sokora ay lagab sokora gabta ma ma le tire sokor isku rebe haye bal ka waran een, kulleyna xafladan caleemasaarka suldaanka beesha hadamo ayaan an maanta horta goobjoog- meel meel badan horta roogi kowde ele masaar badan ha roogi ana elay wal ha doorado ha arag gelid wal doorado ha roogi bush madiinaba ha roogi may kale ha rooga ilaahay marka adaabo basigada oo kale ha roogi laakiin walaa hadda inta ku jara wal ilaahay wedume wal bani aadan wedada ma ewa ere sababta wan tubulayla ha ku maalow ama babuurdhuunle iyoonay masama dhaaytay mawragaabay ama eel wan eho maaragna ama lukuweeli baba galbagasheen waaba yaabana behe waa farhadda iyo walaana ka ibari karo ma jarab ceelkii magaalada caano isku bedelay maanta he walkale ma eri korn waa gartay maybu walkale ma eri korn sababtee tubo oo meelka hatin derban dhan tubi ka wareegsan lankasta siibsan daramago toolayba ma eb lama laynba ma eb qof walba meeshuu doono ka M- lamba lankasta meeli oo maaragnay ha ku dhihi lebka shubade waa gartay ma i muñow marka waa tiafadaasu waxyaaba xafladan ay gaar la tahay wal hafladan gooni la eto intaas magaale intaas hafladaha ha roogiya keer han hata horba ma arag jazaaka allahu khayran walaal umaadsanta aad baad umahadsantahay guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo intiisa badan caawa aad ku dhegaysateen xafladdii lagu caleema saaraya suldaanka guud ee beesha hadame habeen dambe ayaad dhegaysan doontaan insha allahu tacaala kelimaadkii munaasabadaasi ay ka jeediyeen mas-uuliyiinta iyo marti sharaftii ka qayb gashay xafladdaasi guud ahaanna barnaamijkii waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu